ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo hadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah alfurqaan marka laga reebo maalinimada jimcaha waa koobiy tobanka bisha ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan tobanka bisha saddexaad ee maaj sannada laba kun shan iyo labaatanka qodobada maanta oo talaado ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerar loo adeegsaday diyaaradda roonisa oo ka dhacay ruushka maamulka yahuudda ayaa duqeymo ka fuliyay gobolka darca ee dalka suuriya in ka badan soddon ruux ayaa ku dhintay shil ka dhacay waddanka mexico madaxweynihii hore ee waddanka filibiin ayaa la xiray kadib markii amar ka soo baxay waxaa loogu yiro maxkamadda dembiyada caalamiga ah inta uu barnaamijka hawada ku jiro dhegaystayaal sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xalqada sagaalaad ee taxanaha gulwadayaashii islaamka waddanka koonfurta suudaan oo looga baqayo inuu lugaha la galo xaalad qalalaaso ah kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaaga dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan insha allah barnaamijka balse aynu ku bilowno xubinta qalinka saxaafaddu oo aan kusoo gudbino wararkii ugu muhimsanaa oo ay qoreen warbaahinta waxaana halkan kasoo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
subaxnimadii hore ee saaka weerar khasaare dhaliyey oo loo adeegsaday diyaarado daroonisa ayaa ka dhacay magaalada moscow ee caasimadda waddanka ruushka weerarkan ayaa waxaa fulisay xukuumadda yukrain wuxuuna si gaar ah uga dhacay laba mandiqadood oo ku yaala koonfurta magaalada moscow hal ruux ayaa ku dhintay halka ay ku dhaawacmeen saddex kale sida uu sheegay xaakimka moscow oo dhacdadan ka hadlay xukuumadda ruushka ayaa sheegtay inay ka hortagtay konton iyo siddeed diyaaradood oo ay soo dirtay yukrain halka yukrain dhankeeda ay sheegtay inay soo riday gantaal balastig iyo toddobaatan iyo sagaal daroonis ah oo uu xalay ku soo weeraray ruushka isku soo wada duuba weeraradan ay isdhaafsanayaan ruushka iyo yukrain ayaa ku soo aadaya xilli magaalada jiddah ee dalka sacuudiga maanta looga madalsan yahay inuu ka bilowdo wadahadal ku saabsan dagaalka yukrain iyo ruushka kaasoo dhex maraya wufuud ka kala socota yukrain iyo maraykanka maamulka yuhuudda ayaa duqaymo ka fuliyey gobolka darca ee dalka suuriya wakaaladda wararka suuriya ee sana ayaa sheegtay in ciidamada yuhuuddu ay maalintii shalay duqaymo ka geysteen baadiyaha gobolka darca oo dhaca koonfurta suuriya gaar ahaan hareeraha magaalooyinka jibaab iyo isra wararku waxay tilmaamayaan in duqaymahan oo ahaa kuwo dhowr ah ay beegsadeen saldhig ciidan oo ka mid ah kuwii uu ku shaqayn jiray nidaamkii nusayriga bashaar ee gebalkiisu dhacay lama soo warin waxyeelo nafeed hase ahaatee waxaa jira mid maaliyadeed oo ka dhashay duqaymahan dhanka yahuudda afhayeen u hadlay wuxuu sheegay inay diyaaradoodu beegsadeen raaderada xarun qaabilsan sirdoonka hawada oo halkaasi ku taalla taasoo ay yuhuuddu sheegeen inay amnigooda halis ku ahayd sida ay hadalka u dhigeen in ka badan soddon ruux oo ku dhimatay shil ka dhacay waddanka mexico dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan ayaa ka dhashay shilalkan gaadiid oo ka kala dhacay koonfurta iyo waqooyiga dalka mexico waxayna ka dhasheen gawaari basaas ah sida ay ku dhawaaqday dowladda mexico shilalkan labada ah ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan soddon iyo laba ruux mid ka mid ah shilkan ayaa ka dhacay gobolka dorinqo ee dalkaasi wuxuuna yimid kadib markii ay isku dhaceen bas ay saarnaayeen afar iyo labaatan ruux oo rakaab ah kana yimid dhanka maraykanka iyo gaari kale afar iyo toban ruux ayaa shilkaasi ku dhimatay halka ay badbaadeen toban ka mid ahaa rakaabka gaariga baska ah ayaana basbeelay kadib markii uu dabka kacay dhanka kale shil bas ah oo kaasi la mid ah ayaa ka dhacay gobolka wahaka ee dalka mexico gaarigan baska ah ayaana la rogmaday dadkii saarnaa waxaana ku dhintay siddeed iyo toban ruux halka uu ku dhaawacmay hal qof shilalka gaadiidka ayaa aad ugu badan waddankaasi waxaana loo sababaynayaa waddaxumo iyo gaadiidka oo ay darawalladu ku wadaan xawaare sare tirakoob la sameeyey ayaa lagu sheegay in celcelis ahaan sannadkii waddanka mexico ay shilalka gaadiidka ugu dhintaan shan iyo toban kun oo qof madaxweynihii hore ee waddanka filibiin ayaa la xiray kadib amar ka soo baxay waxa lagu yeero maxkamadaha dembiyada caalamiga dowladda filibiin ayaa talaadadii maanta ku dhawaaqday inay booliskeedu gacanta ku dhigeen rodrigo oo ah madaxweynihii hore ee waddankaasi ninkan ayaa la qabtay xili ay garoonka caalamiga ah ee manila oo ku yaala dalka filibiin ka soo degtay diyaarad uu la socday wararku waxay tilmaamayaan in ninkan ay waraaq soo qabasho ah horay ugu jartay waxa lagu magacaabo maxkamadda dembiyada caalamiga ah iyadoo lagu eedeeyey inuu ku kacay dembiyo ka dhan ah waxay ugu yeeraan xuquuqul insaanka kadib markii uu dagaal la galay kooxo ka ganacsada maandooriyaha sida ay hadalka u dhigeen haweenayda madaxweynaha ka ah waddankaasi xilligan ayaa sheegtay in ninkan la qabtay uu ku jiro gacantooda waddanka koonfurta suudaan oo laga baqayo inuu lugaha la galo xaalada khalalaaso ah walaac ayaa weli ka taagan xaaladda koonfurta suudaan kadib markii ku dhowaad laba toddobaad oo xiisad ah iyadoo dhinacyada halkaas ku sugan ay ku dadaalayaan sidii ay u ballanqaadi lahaayeen inaysan mar kale ku dhex milmin fawdo xiisadda militari ee u dhexaysa ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad hubaysan oo loo yaqaan ciidanka caddaanka oo intooda badan ka soo jeeda qabiilka niwa oo ah qabiilka ugu badan ee koonfurta suudaan ayaa ka bilowday gobolka niilka sare ee waqooyiga dalkaasi oo xuduud la leh dalka suudaan halkaasi oo maleeshiyaadka ay la wareegeen gacan ku-haynta magaalada naasir iyo tiro ka mid ah cutubyo ka tirsan militariga gobolka taasoo keentay dhimashada tiro badan iyo barakaca dadka rayidka ah ee ku noolaa deegaano nabdoon mas-uuliyiinta dowladda ayaa qiyaasay in uu jiro xiriir u dhexeeya ciidamada iyo madaxweyne ku-xigeenka riik mashar mas-uuliyiinta dowladda ayaa qiyaasaya in uu jiro xiriir u dhexeeya ciidamada iyo madaxweyne ku-xigeenka riik mashar oo ah ninka ay aadka u xifaaltamaan ee south suudan salfakiir mayardiid sidaas darteed waxay ka jawaabeen dhaqdhaqaaqyadan gudaha al naasir iyagoo xiray hogaamiyayaasha sarsare ee siyaasadda iyo militariga ee magaalada caasimadda ah ee jubba oo ay ku jiraan wasiiro iyo saraakiil ka tirsan ciidanka iyo amniga oo daacad u ah meshaar arrinta sii cakirtay ayaa ah rasaasta lagu riday diyaarad helikobtar ah oo ay leedahay qaramada midoobay taasoo sababtay dhimashada taliya ka tirsan ciidamada dowladda ee gobolka abirniil waxaana ku dhintay mid ka mid ah shaqaalihii diyaaradda iyadoo diyaaraddu ay isku dayday inay badbaadiso askarta kadib markii ay xiisad ka dhalatay halkaas sida laga soo xigtay hadallada dowladda laba iyo toddobaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sidoo kale lagu dilay dhacdada siyaasi yuusuf oo magaciisa koowaad keliya u adeegsaday arrimo amni ayaa aaminsan in dalka uu heerkan soo gaaray ay sabab u tahay is-aaminaad la'aanta ka dhex jirta labada dhinac inkastoo lixdii sano ee lasoo dhaafay ay wada shaqayn dhex martay gaar ahaan madaxda ciidamada maadaama tallaabadii lagu midayn lahaa hoggaanka ciidamada aysan ku guulaysan in la mideeyo darajooyinka hoose si ay u noqdaan kuwo awood u leh inay wada shaqeeyaan islamarkaana aysan muuqan wax isbeddel ah oo ku yimid maamulkii magaalada ka jiray muddo tobanaan sano ah kastaba iyadoo cabsi laga qabo in qaraxyo dhacaan ayaa madaxda siyaasadda waxay yeesheen shirar istabajoog ah oo uu ku jiro kulan dhex maray madaxweynaha koonfurta suudaan salfakiir iyo ku-xigeenkiisa riik meshar si ay xaaladda wax uga qabtaan jimcihii lasoo dhaafay madaxweynaha koonfurta suudaan ayaa ballanqaaday in dalkiisa uusan mar kale dib ugu laaban doonin dagaalka waxaana uu ku dhawaaqay inay ka go'an tahay inuu si buuxda u qaato mas-uuliyadda waxaana ka qabto dhibaatada jirta una hoggaansamo tubta nabadda ah
الله بقدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تحل التقوى سبحان الذي أسرى
qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad maqlaysaan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana muddo ku siman saddex iyo labaatan sano ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam waday faafinta dacwada islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba waxaana madarasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariid marla arag ah kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyey jiil wax badan ka shabahayey haddaba si aan u waarinno halyeennimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaas si gaar ah marka laga hadlaya jaanibka jihaadka iyo halganka ayaannu diyaarinay taxane aan ugu magacdarnay guulisadayaashii islaamka kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan kusoo dhowaada xalqada sagaalaad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeen cabdalla mukhtaar
أجل سرت اسألوا التاريخ عنا ما
reer banuu shaybaan waxay ka mid ahaayeen qabaa'ilka ugu magacayo maamuuska badnaa carabta waxaana guryaha qoyskan ka soo jeeda hogaamiyaal muslimiin ah oo islaamka dhiigooda iyo dheecaankooda ku difaacay mid ka mid ah raggaas waa halyayiga saxaabiga ah iyo hogaamiyaha fariidka ah ee lagu magacaabo almuhanna ibnu xaarita ashaybaani radiallaahu canhu wuxuu sannadkii sagaalaad ee hijriyada isagoo la socda tolkiisa u yimaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam halkaas ayuuna muhanna ku islaamay wuxuuna gaaray sharafka suxbada rasuulka sala allahu calayhi wasalam laakiin kama uusan qaybgelin khasawaadkii uu hogaaminayey nebiga sababul la xidhiirta isagoo islaamnimadiisu soo dahday markiina ku laabtay dhulka uu ka yimid muddo kooban gudaheedna waxaaba geeriyooday rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii ay dad badani ka baxeen diinta islaamka wuxuu almuhanna ibnu xaarita ka mid ahaa dadkii sugnaaday waaligii albaxrayn alcalaa ibnulxadrami ayuuna ka saaciday dagaalkii uu la galay murtadiintii ku sugnaa baxrayn halyeynimada almuhanna ayaa alle sabab uga dhigay in jasiiratul carab laga difaaco furus oo wakhtigaas xasaasiga ah soo damaacisay si adag ayuuna ula dagaalamay qabaa'il carbeed oo reer faaris la xiriiray kuwaasoo ku sugnaa mandiqada jasiiratul carab wuxuu ciidankii uu hogaaminayey almuhanna guulba guusha xigtay siday ugu socdeen ay ku siqeen dalka ciraaq iyagoo gaaray mandiqad ay ku soo biyo shubtaan webiyada dajla iyo furaad
مجدنا ذات السلاسل عزنا أسوار abubakar radiallaahu canhu oo ay soo gaareen guulaha hogaamiyahan ayaa si layaab leh wuxuu isku weydiiyey qofka uu yahay hogaamiyahan ay guushiisu soo gaarayso qofka uu yahayna aanay garanaynin waxaa u jawaabay nin lagu magacaabo qays ibnu caasim wuxuuna ku yidhi kani waa nin caan ah nasabkiisana la garanayo waana almuhanna binu xaarita ashaybaani markii dambe wuxuu almuhanna yimid magaalada almadiina isagoo kulan gaar ah la qaatay abuubakar asadiiq wuxuuna ka codsaday inuu u dhiibo mas-uuliyadda hogaamineed ee tolkiisa wuxuuna ku yidhi tolkayga waxaan ka helayaa dad islaam ah waxaana kaa kaafinayaa reer faaris dhinaciigana lagaagama imaanayo sidaas ayuu abuubakar ugu dhiibay hogaamiyahan hogaaminta ciidamo badan oo muslimiin ah kuwaasoo markii ugu horreysay waajahay furus waxaana la sheegaa in almuhanna uu ahaa ninkii abuubakar ku dhiirigeliyey dagaalka ka dhanka ah furus una sheegay inay dabacsan yihiin sidii uu u waday dagaalka mar welibana u soo hoynayay guul hor leh wuxuu markii dambe magaalada madiina u soo diray walaalkiisa mascuud isagoo abuubakar ka codsanaya inuu u soo diro gurmad ciidan waxaana loo diray ciidamo uu wato khaalid ibnulwaliid iyadoo hogaaminta guudna loo dhiibay khaalid si samci iyo daaco ku jirto ayuu almuhanna ugu hoggaansamay amarka khaliifka muslimiinta karti iyo daacadnimo ayuuna kaga hoos shaqaynayay imaarada khaalid waxaana labadan hogaamiye ay soo hooyeen guul weyn oo laga gaaray majuustii farisiyiinta si xiriir ah ayay ciidamada muslimiinta u furteen dhulka ciraaq هنا نصر هنا جبر وسلوى هنا نسترجع الفتح المبين هنا أبطالنا كانت خطاهم إلى الأمجاد تأخذنا سنين لقد كانوا بعزم من حديد وصرنا اليوم قوما آخرين فهيا نبتغي سبل المعالي ونعلي راية الإسلام دين
khaalid iyo almuthana waxaa ka dhexaysay kalsooni iyo walaaltinimo dhexal siisay inay u horseedaan muslimiinta guul taariikhi ah markii la furay jabhadda shaam waxaa u yimid khaalid amar ka soo baxay khaliifka muslimiinta oo sheegaya in kala bar ciidanka ciraaq uu la aado shaam mas-uuliyadda ciraaqna uga soo tago almuthana binu xaarisa ashaybaani radiallaahu canhu almuthana ayaa sagootiyey khaalid iyo raggiisa markaas kadibna wuxuu guda galay inuu la xisaabtamo cadowga furus oo xilligaasi waday abaabul cusub waxaana uu saldhigtay duleedyada deegaanka baabil hogaamiyihii faris ninka lagu magacaabo hurmus ayaa soo diray ciidamo aad u badan oo uu kula dagaalamo muslimiinta laakiin almuthanah iyo raggiisa ayaa sugnaaday gaaladii soo duushayna waxay dhabarka u saareen jab qaraar markii uu kisra soo gaaray khabarka hasiimada ciidankiisa ayuu qandhaday murugo darteedna u dhintay durbadiina waxaa faris ka dhex bilowday qulqulatooyin siyaasadeed iyo tartan la xiriira boqortooyada arrinkaas oo uu si wanaagsan uga faa'iidaystay almuthana ibnu xaarita ashaybaani wuxuu go'aansaday inuu aado abubakar asadiiq radiallaahu canhu si uu ugaga warbixiyo xaaladda shaam una weydiisto inuu kaalmaysto dadkii ridoobay ee islaamnimada ku soo noqday maadaama xaaladda ciraaq weli aanay saldhigan markii uu almuthana soo gaaray madiina wuxuu la kulmay abuubakar oo xanuunsanaya abuubakar ayaana faray cumar in haddii uu geeriyoodo isaga uu ciraaq u diro ciidan gurmad ah hawshii ugu horraysay ee cumar uu qabto aaska abuubakar kadibna waxay ahayd inuu muslimiinta istinfaar geliyo gurmadna u diro ciraaq cumar ayaa almuthana amray inuu sii aado ciraaq siina kaalmaysto dadkii islaamnimada ku soo noqday goor dhowna soo gaari doono gurmad ciidan oo uu wato abuu cubaydah ibnu mascuud athaqafi oo noqday hogaamiyaha guud ee ciidamada muslimiinta ciraaq إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار سنموت عرشكم وسنفني ملككم فارحلوا دما فإننا نرى للخبث دار سنهد عرشكم bil kadib imaanshaha almuthana ee ciraaq waxaa ka daba yimid ciidamadii uu watay abuu cubayda waxaana dhinaca furus xilka la wareegay buuraan oo uu garab siinayo wasiir rustum kaasoo aad u nacba muslimiinta iskudayadiisana aad u badnaayeen deegaan lagu magacaabo annamaariq ayaa waxa uu martigeliyey dagaal adag oo dhex maray furus iyo muslimiinta almuthana ayaana hogaaminayey qeybta fardafuullada goobtana waxay guusha raacday muslimiinta waxaana gacanta lagu soo dhigay hogaamiye farrisi ah oo lagu magacaabo jabaan dagaallo xiriir ah ayaa dhacay waxaana mid ka mid ah dagaaladii dhacay ku shahiiday abuu cubaydah iyo dhammaan hogaamiyaashii kale ee ka hooseeyey marka laga reebo almuthana macnabiyaadkii muslimiinta ayaana arrintani saamaysay almuthana ayaa qaatay go-aan ah in la yareeyo khasaaraha ciidanka muslimiinta dibna u gurtaan si ay sufuuftooda isugu dabaridaan geesinimada halyeygan ayaana muslimiintu ka badbaadisay inay webiga ku qarqoomaan hawshan badbaadinta ah intii uu ku jirayna waxaa soo gaaray dhaawac xooggan cumar ibnulkhadaab ayuu u dirsaday fariin ah inuu ciidamo gurmad ah u soo diro waxaana amiirka mu'miniinta uu si deg deg ah uga jawaabay fariintan ciraaqna waxaa soo gaaray ciidamo aad u fara badan oo ka yimid jasiiratul carab ciidankii horay u joogay ciraaq iyo kuwa gurmad ahaan u yimid ayaa saldhigtay mandiqada albuweyb halkaasina waxaa ka dhacay dagaal adag oo dhex maray furus iyo ciidanka muslimiinta almuthanah ayaa koray faraskiisa dagaalka wuxuuna booriyey ciidankii muslimiinta isagoo raayo raayo u dul istaagay una sheegay in maanta aan muslimiinta dhankooda looga imaanin tanina waxay qayb ka ahayd dhiirigelinta ciidanka muslimiinta iyo taxriidkooda dagaal adag oo aan waxba laysku reeban ayaa qarxay muslimiinta ayaana ku dhowaaday in mar kale la jebiyo laakiin almuthanah ayaa booriyey muslimiinta isaguna dagaalka ayuu bartanka ka istaagay waxaana markii dambe jabay furus guushana waxay raacday muslimiinta دمانا من سوانا خذ دمانا من سوانا
furus ayaa mar kale soo bilowday abaabul ciidan si ay ciraaq uga difaacaan muslimiinta waxaana almuthana dib ugu soo gurtay sohdinta jasiiratul carab isagoo madiine u diray fariin ah in gurmad ciidan loo soo diro intii uu gurmadkaas ka imaanayeyna wuxuu saldhigtay mandiqada diiqaar ka hor inta aanu soo gaarin gurmad ciidan oo uu wato sacd ibnu abi waqaas radiallaahu canhu ayaa almuthana waxaa ku qarxay dhaawac horay uga soo gaaray dagaalka ciraaq sidaas ayuuna ku shahiiday wuxuuna ahaa hogaamiye nafhur badan naftiisana u hura badqabka ciidankiisa alle ha ka raali noqdo shahaadadiisana ha ka aqbalo
أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad maqlaysaan dhegeystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan markaana waxaad kusoo dhawaataan warbixin ku saabsan wadanka koonfurta suudaan oo looga baqayo inuu lugaha la galo xaalad qalalaaso ah waxaana la diyaara cabdisamed cabdulaahi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay wareegto cusub afartii bishii febraayo taas oo ahayd in dib uu bilaabi doono cadaadiska dhaqaale uu ku soo rogay dowladda iiraan tallaabadan oo lagu sii adkeynayo cunuqabateynta ayaa dib u dhac waxa ay ku keentay xukuumadda tehraan inkasta oo ay taasi jirtay trump ayaa mar kale ku dhawaaqay inuu raadinayo heshiis cusub oo ula galo iiraan arrintan ayaana ugu dambeyntii keentay in hogaamiyaha ugu sareeya iiraan cali khumeyni uu ka digo wadaxaajood lala galo washington trump uu sheegay in maraykanka uusan marnaba aqbali doonin dariiq kasta oo ay iiraan ku samaysan karto hubka nucleerka wuxuuna amar ku bixiyey in waaxda maaliyadda ee maraykanka ay ku soo rogaan cadaadis dhaqaale oo xoogan qoraalka uu soo saaray trump ayuu kaga hadlayay ka hortagga dhoofinta saliidda madaxweynaha maraykanka ayaa saxaafadda u sheegay in amarkii wuxuunaqabateynta ku saarayay iiraan uu ahaa mid aad u adag balse uu ka tanaasulay ra'yigaas oo aanu ku faraxsanayn inuu saxiixo isagoo muujiyey sida uu u jecel yahay in la gaaro heshiis la xiriira ka hortaga barnaamijka nucleerka inkastoo uusan bixin wax tafaasiil ah oo ku saabsan qodobada suurtagalka ah ee heshiiska khumeyni ayaa dhankiisa ka hadlay amarka madaxweynaha maraykanka wuxuuna sheegay maruu ka jawaabayay kusoo laabashada siyaasadda maraykanka ee cunaqabateynta dalkiisa in wadaxaajoodyada maraykanka aanu ahayn kuwa la aqbali karo waa inaan wax wadaxaajood ah lala gelin dowladda maraykanka ayuu yiri waraysi uu siiyey warbaahinta dalkaas faalooyinkan ayaa u muuqday inay muujinayaan isbeddel ku yimaada khumeyni taageeradiisii hore ku saabsaneed wadahadallada khumeyni oo ah ninka ugu sareeya talada dalka iiraan ayaa si cad u hor istaagin in madaxweynaha dalkaas mascuud basash uu ka qayb galo wadahadallada isagoo soo jeediyey in rajo laga qabo dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee iiraan cabaas al rajci ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay tehraan sideedii febraayo wuxuu ku sheegay in iiraan ay weli rabto in cunuqabateynta laga qaado laakiin wuxuu carabka ku adkeeyey in wax wadaxaajood ah aysan dhici karin taraam ayaa kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha yahuudda benjamin netanyahu kulankaasi oo looga hadlayay dhinacyo badan ayuu netanyahu wuxuu ku sheegay inuu doonayo in maraykanka uu ku garabsiiyo hadafka ah in laga hortago samaysashada iiraan ee hubka nucleerka taasi oo looga gol leeyahay curyaaminta barnaamijka nucleerka ee iiraan booqashada netanyahu ayaa timid xilli ay soo baxayeen warar sheegaya in yahuudda ay weli ka fakarayaan weeraro milatari oo ka dhan ah barnaamijkeeda nucleerka ee iiraan kaasi oo maalmihii u dambeeya la sheegay in yahuudda ay ka cagajidayso fulintiisa wargeyska washington post ayaa dhankiisa sheegay labaiyo tobankii febraayo in hay-adda sirdoonka maraykanka ay ka digtay in yahuudda ay u badan tahay inay isku daydo weerar ka dhan ah xarumaha nucleerka ee iiraan lixda bilood ee ugu horreysay sanadka labada kun shan iyo labaatanka arrintan ayaa laga soo xigtay ila hoose oo u dhundaloola qorshahan hay-addu waxa ay ku qiyaastay in weerarka yahuudda ay dib u dhigi doonaan dhaqdhaqaaqyada iiraan dhowr bilood oo keliya taasoo sidoo kale ku dhiirigeli doonta iiraan inay kubciso uraniumka nucleerkeeda warbixinta uu faafiyey sirdoonka maraykanka ayaa lagu sheegay in howlgalladan ay u baahan yihiin taageerada maraykanka yahuudda keligoodna aysan fulin karin hase ahaatee trump ayaa diidan inuu ballan qaado taageerada weerar ay yahuudda ku qaado iiraan kadib kulankii trump iyo netanyahu trump waxa uu soo dhigay bartiisa tarath hadal uu ku sheegay in warbixinada la faafiyey ay sheegaya in maraykanka oo kaashanaya yahuudda uu burburin doono iiraan ay yihiin brobaganda la buunbuuninayo isagoo qoraalkiisa ku daray inuu doorbidayo heshiis nabadgelyo ah oo laga gaaro barnaamijka nucleerka ee iiraan netanyahu ayaa kalsooni ka muujiyey in taageerada joogtada ah ee maraykanka ay u suurtogeli doonto inuu ka takhluso khatarta iiraan waxa uuna hadalkani ka sheegay shir jaraa'id uu toddobiiyo tobankii febraayo la yeeshay xoghayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio isla mar ahaantana bajiskian ayaa sheegay inay iiraan dib u dhisi doonto barnaamijkeeda nucleerka haddii yahuudda ay isku daydo weerar milatari marka laga soo tago khatarta weerarada milatari ee wiiqaya rajada diblomaasiyadda dhinacyada galbeedka yurub ee ku jira heshiiska nucleerka ee dhacay labada kun shan iyo tobankii oo kale ah faransiiska jarmalka iyo boqortooyada ingiriiska waxay u badan tahay inay bilaabaan habka dib u soo celinta cunaqabateynta qaramada midoobey ee ka dhanka ah iiraan inta lagu guda jiro bartamaha xagaaga haddii aanan arrintan laga gaarin heshiis wax ku owl ah tanii markii uu hogaamiyaha iiraan cali khumeyni uu ku gacanseeray wax wadaxaajood ah oo lala yeesho tanaam maamulka bazashkiyan ayaa wajahaya fataqladooyin siyaasadeed oo ay ka mid tahay ceyrinta wasiirkii dhaqaalaha cabdinaasir raxameyti iyo iscasilaadii madaxweyne ku-xigeenka arrimaha istiraatiijiyadda jafad zaref kaasi oo muddo dheer loo arkayay in iiraan ay ku wajihi karto reer galbeedka iyo maraykanka maadaama ay reer galbeedka aad ugu qanceen ninkaas wadahadaladii hore ee ku saabsanaa barnaamijka nucleerka ee iiraan lixdii maarso trump ayaa ka soo muuqday kanaalka focus news isagoo sheegaya inuu warqad u dirayo hogaamiyaha ugu sarreeya iiraan cali khumeyni warqadaasoo ku saabsaneed in laga wada xaajoodo heshiis cusub oo ku saabsan nucleerka iiraan isagoo ku hanjabay inuu tallaabo milatari qaadi doono haddii aanu heshiis laga gaarin trump ayaa u sheegay wariyaha focus business in ay jiraan laba siyaabood oo loola macaamilo iiraan kuwaasi oo kale ah in loo adeegsado ciidan ama heshiis lala galo waxaana doorbidi lahaa heshiis ayuu raaciyey balse ergada joogtada ah ee iiraan u qaabilsan waxa loogu yaro qaramada midoobe ayaa sheegay in aysan helin warqad ka timid madaxweyne trump weli ma helin fariin caynkan oo kale ah ayay dhaheen bayaan ay soo saareen wariyaha kanaalka focus news ayaa weydiiyey trump in uu amar degnin kama dambeys ah u diray madaxda iiraan iyo in kale trump ayaa ku jawaabay inuusan degnin noocaas ah u dirin balse uu ka codsaday madaxda iiraan inay wada xaajoodaan sababtoo ah taasi aad ayay ugu fiicnaan lahayd iiraan beddelka kale in la sameeyo wax xun uma ogolaa karno inay heleen hubka nucleerka ayuu raaciyey trump ma ahan markii ugu horreysay ee donald trump uu fariin u diro hogaamiyaha ugu sarreeya iiraan ee cali khumeyni sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii isagoo gacan ka helaya ra-iisul wasaarihii hore ee jabaan ninka lagu magacaabo shinso abe ayuu trump diray fariintan la mid ah laakiin hogaamiyaha iiraan ayaa wakhtigaas si cad u diiday dalabka ah inuu la hadlo trump hogaamiyahan ayaana laga sheegay inuu yidhi uma tixgelinayo trump qof mudan in la isdhaafsado fariin kasta caalamka ayaa maanta sugaya natiijada fariimaha trump iyo tilmaamihiisa kala duwan iyadoo la isweydiinayo iiraan miyay ku soo laaban doontaa miiska wadaxaajoodka iyadoo raacaysa shuruudaha cusub ee trump mise waxay ku adkaysa doontaa inay sii kordhiso xaaladda oo ay ku adkaysato cadaadiska ugu badan ee kaga imaan doona maamulka trump iyo suurtagalnimada in barnaamijkeeda nucleerka ay duqeymala beegsadaan yahuudda iyo maraykanka oo wadajir ah weydiimooyinkan waa waxa maalmaha soo socda ay muujin doonaan ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida intaan barnaamijkan la mid aan hawada dib aan ugu kulmin waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري الذي أسرى عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله